بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم لتسون صفوفكم صفوفتينا واتسميسان واتسميسان أو ليخالفن الله أما الله سبحانه وتعالى وحو اسخلاف سينيا بين وجوهكم وجيدينا متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا نبي عليه الصلاة والسلام وحو أهم صفوف تنسمة حتى كأنما يسوي بها waxaad moodaa buu yidhi inuu ku simayo alqidaaxa gamuunka ama fallaarta inuu ku simayo ayaad moodaa xataa ra'aa ilaa uu arkay annaa annagu qad caqalnaa canhu inaan ka fahamnay uma kharaja yowman kadib maalin ayuu soo baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaama waa istaagay xataa kaada yukabiru ilaa uu ku sigtay inuu takbiirsado fa ra'aa rajulan wuxuu arkay nin baadiyan sadruhu xabadkiisu uu soo baxsan yahay min asafi xagga safka fa qaala wuxuu yidhi cibaad allah addoommada ilaahayo latusawunna sufuufakum sufuuftiinna waad simaysaan ood simaysaan ow layukhaalifanna allaahu ama alla wuxuu iskhilaafsiinayaa bayna wujuuhikum wejiyadiinna waa waciid shadiida waciidkaana wuxuu imaanayaa haddii sufuufta la simi waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aaduu wuxuu u ihtimaamin jiray taswiyatu sufuuf xadiidkanna waa ku caddahay oo wuxuu leeyahay nucman radi allaahu canh wuxuu sufuufteennu simi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana hore u soo marnay kaana yamsaxu manaakibana garbaheennuu masixi jiray wuxuu garbaha u masaxaya waa maxay waa si safka uu toosiyo calayhi salaatu wasalaam taswiyatu sufuuf marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ayna muhiim tahay in ihtimaam badan la siiyo wacan ilbaraa ibni caazibin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yatakhallalu safa mid safka dhex qaada min naaxiyatin jiho ilaa naaxiyatin ilaa jiho kale yamsaxu suduuranaa wuxuu masaxaya laabaheenna wamanaakibana iyo garbaheenna wayaquulu wuxuu dhihi jiray laa takhtalifuu ha iskhilaafina fatakhtalifa quluubukum oo markaa quluubtiinnu iskhilaafto wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluun allah iyo malaa'igtiisa waxay malaa'igtiyo allah subxaana wa tacaala allah wuxuu ammaanayaa malaa'igtuna ay u ducaynaysaa cala sufuufi اluwal sufuufta hore asalaam min allah wa min almalaa'ika isma lahan min almalaa'ika wa adducaa wa min allahi hanaa salaadda alle xaggii ka imaanaysa waa ammaan midda malaa'igta ka imaanaysana waa ducaa ay u ducaynayaan dadka mu'miniinta ah ee ku sugan calaa sufuufi اluwal sufuufta hore rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma anna rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi aqiimu sufuufa sufuufta toosiya waxaaduu sima bayna almanaakibi garbaha wasuddu lkhalala dulduleelada awda waliinuu biaydii ikhwaanikum yacnii u jilcanaada biaydii ikhwaanikum walaalihiin gacmahooda macnaha garbihiinna jilciya oo safka toosiya walaa tadaruu ha ka tegina furujaatin dulduleello lishaytaani shaytaanka ha uga tegina waman wasala safan qofkii saf xidhiiriya wasalahu allah ilaahay subxaana wa tacaala ha xidhiiriyo waman qataca safan qofkii saf gooyana qatacahu allaahu alla ha gooyo laba macno ixtimaashaa inay tahay bimacna alkhabar ama bimacna adducaa qofkii saf xidhiiriya wasalahu allah allah xidhiirinaya qofka saf xidhiiriya ilaaha xidhiiriya qofkii saf gooyana allaa gooya taa waa khabar ama waa ducaa oo bimacnaa waa duco iyo habaar qofkii safka xidhiiriya nebigu waa u duceeyey sala allahu calayh wasalam qofkii safka gooyana waa habaaray man wasala safan wasalahu allah qofkii saf xidhiiriya allaha xidhiiriyo waman qataca safan qofkii saf gooya qatacahu allaahu allaha gooyo sufuufta marka simideeda waxaa ka mid ah in la xidhiiriyo inaan sufuufta la jarin min qaطci sufuuf waxaa ka mid ah safkii oo qabyo ah in laga tago saf cusub la bilaabo waxay ka mid tahay goynta sufuufta la goynaayo maxaa yeele haddii kooxba meel istaagto oo safkii oon dhammaystirnay saf kale ay qolo kala bilaabaan meeshaa waxaa ka dhalanaya qaطcu sufuuf safkoo la gooyana waxaa ka dhalanaysa in ilaahay ku gooyo subxaana wa tacaala rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiix wacan anasin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi rusuu sufuufakum rusuu sufuufakum ataraas waxay culimmadu ku macneeyeen in dhinacyada laysku dhajiyo oo la safto kaannahum bunyaanu marsuus waxaadna moodaa dhismo yacnii isdhinac yaalla ama midba midka kale uu geeska uga jiro waa ulaha la safayo markii dhista la dhisayo midba midda kale ayay awood ka kaashanaysaa oo isku safaa la geliyaa sidaas si la mid ah sufuuftiinna u sima macnaha nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay sufuufta ha la toosiyo ha la simo simiddaasi macnaheedu waxaa waaye inaan lasoo kala hormarin taswiyatu sufuuf marba jiha looga hadlayaa mar waxaa laga hadlayaa safka inuu dhammaystiran yahay oo la dhammaystiro marna waxaa laga hadlayaa labada qof ee isgarab taagan inay dulduleelada xidhaan mar kalena waxaa laga hadlayaa dadka isdhinac taagan ee safka ku wada jira inaysan soo kala hormarin oo garbaha isku hayaan haddii labada garab la isku hayo oo la isku aadiyo waxaa meeshaa ka baxaya in qofii hore u soo baxo ama qof gadaal u baxo sufuuftana waxay yidhahdeen culimmadu laba dhinaca laga simaal safka markii la simayo waxaa ugu muhiimsan laba jaanib qofka inuu fiiriyo garbaha iyo anqowyada labadaasaa safka laga toosiyaa safka lagama toosiyo faraha foodooda sida dadka qaar ayaa dadka waa kala caga waa dheer yihiin labada faryare haddaad sinto ama aada sintaan adiga iyo qofka ku garab taaganna aad kala caga dheer tihiin anqowyadu sinmi maayaan faruhu waxaa laga yaabaa inay sinmaan laakiin anqowyada aysan isku aadin laakiin safka waxaa laga sibaa almanaakib iyo walkacbayn labada garab ama garbaha iyo anqowyada haddii anqowyada la isku aadiyo garbahana la isku aadiyo ma imaanayso taqadum iyo ta'ahur qof hore u soo baxsan iyo qof gadaal u yacni gadaal dib ugu dhacay labadaba waa laga nabadgelayaa labadaa markii laga simayo haddii maalan waxay yidhahdeen culimmadu qofka aad ku garab tukanayso aysan suuragal ahayn inaad garbihiinna sintaan markaas maxaa simaysaan anqowyada garbaha inaad sintaan maraysan suuragal ahayn aad jiri karta sida maalan qofka hadduu tuur leeyahay kan kugu garab tukanayo hadduu goobo leeyahay oo tuur leeyahay garbihii lama simi karo tusaale ahaanay usoo qaadaan culimmadu markay taswiyatu sufuuf ka hadlayaan qofkaasoo kale waxay yidhahdeen waxaa safka kala toosinaysaa xagga anqowyada safka anqowyada uu ka toosaya mar walba asiga marka maadaama uu tuur leeyahay waxaa laga yaabaa inuu hoos u fooro ama hore usoo baxo taasi waa wax awooddiisa ka baxsan wa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wasaha laakiin dadka kale waa garbaha waa simi karaa garbaha waa simi karaa markii la leeyay ma waxaa shardiga inay isku dhirir isku dhirir yihiin laasim ma ah garbuhu inay isla sinaadaan shardi maahan ee inay isku aadan yihiin ayaa la rabaa oo adiga aadan hore usoo bixin isna uusan dib u dhicin marka taswiyatu sufuuf waa noocyo badan tahay wa qaaribuu isku dhoweeya baynahaa ay bayna sufuuf sufuufta isku dhoweeya wa qaaribuu baynahaa waxaa laga wadaa labada saf ee isku xiga inaysan masaafo dheer u dhexayn sufuufta in la isku dhoweeyo waxay ka mid tahay min taswiyati sufuuf dhowayntaasi xadkeedu waa maxay isku dhowaanshaha sufuufta culamadu waxay yidhahdeen qadar safka gadaal ku tukanaya ay ku ay helayaan meelay ku sujuudi karaan macnaha waxaa loo reebayaa inay ku sujuudaan wixii intaa ka dheer waa inaysan sufuufta kala dheerayn oo labada safe isku xigta aan aada loo kala fogeynin waxaaduu sima bilacnaaqi waxaad sintaanoo isku aadisaan qooraha fawladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftayda ee gacantiisa ku jirtay innii la ara shayطaana anigu waxaan arkayaa shayطaanka oo yadkhulu gelaya min khalali safi safka dulduleeladiisa gelaya kaannahaa waxaadba moodaa alxadaf sheikha raximahullah asaa fasiraya alxadaf xadiidu صaxiix rawaahu abu daawud biisnaadin calaa shardi muslim wuxuu yidhi alxadaf bixaa'in muhmalatin wadaalin mucjamati mucjamin maftuuxatayni alxadafu waa xaa muhmalo ah iyo daal mucjamo oo dhibic leh labaduba waa fatxisan yihin waa la fatxinaya alxadaf uma faa-un kadibna waa fa oo faa u dambaysa wahiya markuu dabdiyey wuxuu yidhi wahiya alxadaf waxa waye hanamun ari suudun madow siqaarun yaryar takuunu bilyaman oo yaman laga hela buu yidhi yamanay ku suganta waa ari inta badan yaman laga helo culamada qaarna waxay ku fasiraan ama axaadiidda qaar ay ku soo aroortay ka siqaari da'ni idaha kuwiisa yaryar waa naylaha oo kale yacnii naylaha yaryarka ah oo kale ayuu shaydaanku la eg yahay markaas markaasuu inta isa soo dhuudhuubo ayuu wuxuu gelayaa dulduleelada safka waxaan u jeedaa buyn markaasoo dulduleelada gelaya sufuufta ee dulduleelada ha laga xidho yaan shaydaan fursad la siinin innii la ara shayطaana yadkhulu min khalali saf yaa iskale inuu yidhaahdo waa annabiy sala allahu calayhi wasalam waxaa arkaya dabcan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaamkii sidaa yidhaahda waxaan jirin uu sheegay inuu yidhaha innii la ara shayطaan sax maaha laakiin inuu yidhaha nabigaa sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ama shaydaanku wuxuu gelayaa dulduleelada waa sawaab wacanhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala wuxuu yidhi atimu safa almuqadama dhammaystira safka la hormariyey safka muqadamka ee horeeya dhammaystira uma aladii yeliihi kadibna midka ku xiga famaa kaana min naqsin wixii naqsiya iyo dulduleello ah ama wixii naqsiyo safka ku imaanaya falyakun ha ahaado fi safi اlmu'ahar safka la dibdhigay ha ahaado waa xadiidkan waa waadix waanan haystaa xadiidkan inaan ku dhaqannaa loo baahan yahay oo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy atimu safa almuqadam saf muqadama intuu qabyo yahay ma la bilaabi karaa saf cusub lama bilaabi karo dhammaystira safka horeeya intii saf hore wax ka dhiman yihiin mid cusub yaan la bilaabin uma aladii yeliihi kadibna midka ku xiga safka horeeya hadduu buuxsamo kan ku xigaa la buuxinaya hadduu buuxsamo midka kusii xigaa la buuxinaya saasaa lagu wadaya famaa kaana min naqsin wixii naqsiya falyakun ha ahaado fi safi lmu'ahar hadday nuqsaani jirayso safka u dambeeya nuqsaanta ha gasho laakiin sufuufta hore waa in la buuxiyo la wada dhammaystiro rawaahu abu daawud biisnaadin xasan abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin xasan sanad xasanah ayuu ku wariyay xadiidku waa saxiix وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi قال رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم إن اللaha ومaلaaئكaته الله سubحaanaه وتaعالى iyo مalaa'gtiisa yusalluuna calaa mayaamin sufuuf waxay ku salliyaan calaa mayaamin sufuuf sufuufta midigyadeeda rawaahu abu daawud biisnaadin calaa shardi muslim wa fiihi rajulun waxaana ku jira buu yidhi nin mukhtalafun laysku khilaafay fii towhiiqihi towhiiqiisa mahiqa masamaya nin laysku khilaafay ayaa sanadkiisa ku jira xadiidkan sheikhu اlalbani raximah اllah wuxuu yidhaahday xadiidkan bihada lafd waa shaadun aw munkar bihada lafdi shaadun aw munkar waa shaad ama waaba munkar xadiidkan bihada lafdi bihada lafdi wuxuu u leeyahay xadiidka wuxuu ku soo arooray lafdi kale oo aan soo marnay hadda intaan axaadiidta akhrinayno lafdiga hore muxuu ahaa ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala sufuufi اluwal kaasaa saxiixa lafdiga saxiixana waa lafdigaas ee nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam amaa lafdiga dhahaya calaa mayaamin sufuuf waa lafdi shaada waa aqalu axwaalihi inuu shaad yahay ama wuxuu yidhi waa munkar waxaa la gaar noqday mucaawiya ibni hishaam nin la yidhaahdo mucaawiya ibni hishaam mucaawiya ibni hishaam waa ninka uu ishaarayo alimaamu nawowi raximah اllah in laysku khilaafay fii towhiiqihi waa ninkuu leeyahay wa fiihi rajulun mukhtalafun fii towhiiqihi waa mucaawiya ibni hishaam ninkaas ayadoo la ysku haysta xaalkiisa ayuu haddana wuxuu ku darsaday inuu wariyo waxaysan iqaadka warin wuxuu intaa ku darsaday waxaysan iqaadka warin inuu wariyo haddii marka la qabto qolada tawfiiqinaysa warkooda oo la yidhaahdo maalan waahiqa muxuu noqonayaa lafdigan shaaduu noqonaya haddii la yidhahdo raawigan waa daciif xadiidku muxuu noqonayaa waa munkar lidaalika markuu sheikhu اlalbani leeyahay raximah اllah bihada lafdi shaadun aw munkar wuxuu ku dhisa labada qowl ee isku haysta ninkan qolada dhahaysa waa hiqa cindahum waa shaad maxaa yeeley istiqaadkii buu kala gaar noqday qolada dhehaysa waa daciif cindahum waa munkar marka xadiidka waa shaadun aw munkar calaa kila taqdiirayn xadiidku waa daciif haddii la yidhaahdo waa shaadna waa min qismi daciif haddii la yidhahdo waa munkarna waa ka sii liitaa maruu sugan yahay ma laha wa can ilbaraa ibni caazib radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa sallaynaa haddii aan tukanno khalfa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa axbabnaa waxaan jecleen buu yidhi an nakuuna inaan ahaano can yamiinihi safka midigtiisa yuqbilu calaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu nagu soo qaabilo biwajhihi wejigiisa fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam asigoo dhahaya rabbi qinii cadaabaka yowma tabcahu ow tajmacu cibaadak rabbi yaa rabbi rabbiyow qinii ilaahu i ilaali waxaad iga ilaalisaa cadaabaka cadaabkaaga yowma maalin tabcahu aada soo saarayso ow tajmacu ama aada jamcinayso cibaadaka addoommadaada rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey ujeeddada imaamu nawowi xadiidkan u keenay waxaa weeye axbabnaa an nakuuna can yamiinih inay jeclaayeen inay safka uga sugnaadaan dhanka midigta laakiin cilladay u jeclaysteen waa maxay yuqbilu calaynaa biwajhi nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa wejigiisa nagu soo qaabilaya markuu salaadda ka gadoomo wejigiisa wuxuu u badnaanayaa inuu qaabilo jihada midig waxay danayn jireen marka si nebiga calayi salatu slam wejigiisa ay u arkaan markay salaadda ka baxaan inay dhanka midig ay ka galaan safka safka koowaad keliya miya mase waa sufuufta dhan daahirka xadiidka waa safka koowaad maxaa yeelay yuqbilu calaynaa biwajhihi waxaa helaya qolada safka koowaad ku jirta amaa safka labaad iyo kan saddexaad hadadada ka xiga oo si toosa nebiga calayi salatu slam ugu muuqan maayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام إمامك دحدحيستا يعني دحضة إمامك اسكو آدية وسدوا الخلل دلدليل لنا حرا رواه أبو داود أبو داود وري حيث كان ضعيف وسطوا الإمام وسدوا الخلل حديث كان ضعيف سند كيس ضعيف لكن لبدا فقره ou xadiidku ka kooban yahay midda dambe shawaahiday leedahay midda dambe oo ah wasudu lkhalal axaadiid badanaan kusoo marna soo maa wasudu lkhalal axaadiidtaasaa u markhaati kacaysa amaa lafdiga hore markhaati ma lahan calaa kullin xadiidkan waa daciif cillada xadiidkan waxa waye yaxya ibnu bashiir iyo hooyadiis yaxya ibnu bashiira xadiidka hooyadii ka warinaya asiga iyo hooyadiisna waa majhuulaan hooyadiisna waa majhuula asna waa majhuul cillada xadiidka waa yaxye iyo hooyadiis xadiidka waa daciif sheikhu اlalbani raximah اllah wuxuu yidhi wa min hada taclam midkan xaggii ayaa waxaa ka ogaanaysaa buu yidhi ana iiraada الnawawiya lihada اlxadiid ana iiraada الnawowi soo aroorinta imaamu الnawowi lihada alxadiidi xadiidkan uu soo arooriyey fii kitaabihi riyaad الصaalixiin uu ku soo arooriyey alladii riyaadkaasoo ishtarata fiihi ou u shardiyay nawowi anlaa yadkura inuusan sheegin ilaa xadiidan صaxiixan ilaa xadiid صaxiixa mooyaane shardigaasuu u dejiyey laysa bisawaabin soo arooridda nawowi sawaab ma ah inuu nawowi xadiidkan kitaabkiisa ku soo arooriyo sawaab ma ahan maaa kitaabkan shardiga u dejiyey shardiga muxuu ahaa inuusan sheegin ilaa xadiidan saxiixan ilaa xadiid saxiixa mooyaane fatanabbah ku baraarugu ku baraarug maxaa lagu baraarugayaa in nawowi raximah اllahu tacaala shardigiisa uu buriyey laakiin alimaamu nawowi raximah اllah waxaa jirta qaacida uu aaminsan yahay hadduu xadiidka abu daawud wariyo abu daawuudna uu ka aamuso wuxuu aaminsan yahay xadiidka inuu xasan yahay sukuutu abi daawuud wuxuu leeyahay waxay tusinaysaa inuu xadiidka xasan yahay lidaalika xadiidkan abu daawuudaa soo saaray waana ka aamusay nawowi marka muxuu ku dhisay sukuudka abu daawuud raximah اllah calaa kulli xaal cinda nawowi xadiidka uma caddayn dacfigiisa wa ilaa shardigiisa wuxuu ahaa anlaa yadkura ilaa xadiidan صaxiixan ilaa xadiidan صaxiixan markii la leeyahay xasanka ma ka baxaya maya waa soo gelaya macnaa xadiid haabitaha loola jeeda ama صaxiixa noqda ama xasan xadiidkan wuxuu u dembeeyey maa yatacallaqu bitaswiyati sufuuf waxayna yidhahdeen culummadu markuu nebigu calayh salaatu wasalaam leeyahay sufuufta ha la toosiyo dhowr arrimoodaa soo gelaysa arrinta koowaad waxay yidhahdeen waa taswiyatu lmuxaadaa isla sinaanta in la toosiyo isla sinaanta in la toosiyo isla sinaanta maxaa loola jeedaa dadka isgarba taagan ee safka ku wada jira inay sufuuftu garbahooda ay simaan oo aysan kala horeyn ama aysan kala dambayn arrintaasi waxay soo gelaysaa taswiyatu sufuuf waa kow arrinta labaad waxay yidhahdeen waa altaraasu fi safi waxay yidhahdeen waa in sufuufta la isku dhajiyo bimacnaa in labada qof ama dadka isku garab tukanaya ay garbahooda iyo anqawyadooda isku dhajiyaan oo aysan dulduleela bannayn laakiin macnaheedu ma ahan bay yidhahdeen taasi atazaaxum waxa la yska rabay isciriirin ma hala isgarbiyo hala isreexreexo maaha laakiin waxa waaye inaan dulduleelo la bannayn quluwina lama rabo in inta lagu tarax tago la ysgarbiyo oo safku marba dhinac u dheeliyo marba dhinac u iisho sax maahan dadka qaar ciriiriga inta ka badiyaan safka koowaad oo lugaha isku dhoweeyaan ayaad waxaa arkaysaa mid walba oo ragga dadka tukanaya ka mid ah dhinacu u janjeeraa maba istoosin karo toosuma tukan karo taana waxay keenaysaa marba dhinac in laysku buurto taraasiga lays amray kaha maaha taraasigu waa macnihiisu waxaa waaye in dulduleelada la xiro oo la sameeyo sida dulduleelada lagu xiri lahaa garbahay aanqawyada in laysku dhajiyo si ma aragtay looga badbaado dulduleelo inay safka ku yimaadaan ayadoon laysku ciriiriyaen safka arrinta saddexaad ee xadiidka axaadiidta soo gelaya waxaa waaye ikmaalu safi alawal falawal in sufuufta la dhammaystiro midba midkuu ka horeeya axaadiisteedana waa soo marnay sufuufta si ay u kala horeeyaan in loo dhammaystiro waxyaabaha kale ay soo gelaya taswiyatu sufuuf waxaa ka mid ah altaqaarub fii maa baynaha in sufuufta laysku soo dhoweeyo waqaaribuu baynaha waa soo marna soo ma isku dhowaanshahaasi halka saf miyaa loola jeedaa mase sufuufta isku xigaa laga wadaa sufuufta isku xiga inaysan kala fogaanin imaamku inuusan safka koowaad ka fogayn safka koowaadna inuusan ka fogayn safka labaad oo ay u dhexaysa keliya qadar meel lagu sujuuda ay u bannaan tahay meelay ku sujuudayaan safka koowaadoo soo toosayana aysan dhib kala kulmaynin soo kiciddooda asheekh ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu yidhi fii sharxi lmumtic wاlwaajibu calى اlimaam imaamka waxaa ku waajiba an yasbira inuu sabro imaamka jamaacada dujinaya waxaa ku waajiba inuu sabro wa yucawid الnaasa dadkana uu baro calىa taswiyati safi safka simidiisa waxaa la rabaa buu yidhi inuu sabro ou dadka caado uga dhigo inay safka simaan taa maxay ku imaan kartaa inay dadka bartaan waa inuu ku celceliyo oo u baxo u dhaqaaqo inuu sufuufta toosiyo sufuufta dhex maro mar walbana uu ku celceliyo in sufuufta la toosiyo laakiin haddii imaamka markuu salaada galayo istawu istawu inta yidhahda midigiiyo bidix fiiriya allaahu akbar yidhaha sax maa safsaas kuma sinmo istawu istawu loogama ekaanayo axaadiidta waxaan ku soo marnay nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu sufuufta dhex maraayo soo ma laakiin maalinkuu isyir waa ku fahmeen dadka hadday waxbartaan oo ay fahmaan oo loo wakiilan karo fahamkooda taasi waa masalo kale nebiga calayi isalaatu salaam markuu is yiri way kaa fahmeen wuxuu damcay inuu salaada xirto markaasuu wuxuu arkay nin shafkiisa soo taagan yahay xabadkiisu ka soo dhex taagan yahay safkii waa soo jeestay nebiga calayh isalaatu wasalaam waa soo marna wuxuu yidhi cibaad allah latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum waa waciid iyo tahdiid waa si adaga ula hadla nebiga sala allahu alay slam sufuuftaad simaysaan buu yidhi ama ilahay quluubtiina uu iskhilaafinayaa markuu arkay nin xabadkiisa soo taagan yahay imaamka marka waxaa ku waajiba waajibka waxaa imaamka ku waajiba buu yidhi an yasbira wa yucawid annaasa calaa taswiyati calaa taswiyati saf iyo dadka inuu baro uga caado dhigo sufuufta safka toosintii xataa yusawi sufuuf ilaa dadku ay sufuufta simaan walaa yumkinu liinsaanin wuxuu yidhi suuragal uma ahan insaan insaankaasoo mu'minin mu'minah suuragal uma ahan oo yabluquhu uu gaarayo anna rasuula sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam latusawunna sufuufakum ow layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum suuragal ma ahan qof muslima oo ay gaareen oo ama uu gaaray xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam suuragal uma ahan buu yidhi ama ma jiro suuragal ma ahan uma laa yubaalii kadibna aan u aabbayeelin bitaswiyati safi safka simidiisa suuragal ma ahan in la helo macnaheeduma wuxuu ka wadaa waaqic ahaan ma dhici karta miya ma ahan laakiin iimaankaa diidaaya buu leeyahay qof mu'mina oo iimaan dhaba leh xadiidkaasna gaaray xadiidkan ilan waciid daranaa ku sugan oo qof walboo mu'mina qalbigiisa dhaqaajinayo maxaa yeele waciid adagaa ku jira xadiidkan waana soo marnay ow layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum laba macno in lagu fasiray labada mid walboo lagu fasiraba waciidku waa daran yahay mid waxa waaye in muslimiintu iskhilaafaan oo quluubtooda iyo wujuuhdooda ilaahay isdhaafiyo subxaanaه wa tacaala arrintaasi soo ciqaab ma ah laa shaka waa ciqaab arrinta labaadee lagu fasirana waxa waaye in ilaahay wejiyadooda masakhaayo oo wejigiiba la bedelaayo gebi ahaantii waxay yidhahdeen meeshii wejiga ahayd waxay noqonaysaa jeego wejigii indhihii iyo wejiga dhanaa baaba'aya waa waciid daran waaye labadii midka lagu fasiraba waa waciid daran qof marka mu'mina oo xadiidka nebiga uu gaaray sala allahu calayh wasalam oo haddana aan u aabbayeelin suuragal maahan buu leyahy ibnu cuthaymiin uma laa yubaalii bitaswiyati saf kadibna aan u aabbayeelin inuu safka toosiyo uu simo marka taswiyatu sufuuf waxaa muhiima in aad iyo aad loo daneeyo oo lagu dadaalo inta axaadiitaan aragnay fahamnay haddana aan ku dhaqmi weyno arrintan waa arrin khatarteeda leh in sha allah aad iyo aad ha loogu dadaalo in sufuufta la simo والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين